bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsubyaal hamiin faylaa ka dhawaada warkan hamiinamo qodobadiisan ka dheegi doontanna wayba ku mid aha maamulka gobolka bakool iyo waybayo gargaar raashin ee inqaybiyana qoysaska ku bugtaan ee abaarta kudhiidi gobolka bakool ee koonfur galbeed deeqof iyo waybana baqadoranka ah mudana deegaano ku tirsan gobolka mudoga wasiirka boostada isgaarsiinta dowladda soomaaliya wayba wasi ku hadal ay meeliyo marahayaan baaritaankii lakahaaye wala sababay internetkii muddo labaatan bir kuma qonaaye koonfurtii bartamo dalka soomaaliya kulamo xalan kuweydii haymooyinka wasiir hoosna waybaa xalay ku dhiyay magaalada muqdisho faahfaahino waybaa ku baahaya shabaab oo weerar kale ku jeysatay guda dalka kenya iyo weliba muranka doorashadii axadda kudhiidi venezuela oo weli surana
watson media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj watson media network
hamiinamo dhuguunsidyaal khamiisa uu jamaanaha galahayta taaragdanaya ka eedanta radiida bilisiyeeda sanadka lamada kuntum iyo todobada ahaana soo bahayana qodobaday warkaan koobnaadana ka dhawaadayo fisanga maamulka gobolka bakool iyo weybawyo gargaar raashingan qaybiyeena qoysaska ku bogtaaleen abaartay ku dhiidi gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya faahfaahinta warkaan cabdulaahi nuur aadan jeceelow iyo ninghaya shan boqol oo qoys oo ku sugan degmada xudur ayaa waxaa loo qaybiyey gargaar raashiin oo isugu jira bur bariis iyo sonkor deeqdan ayaa waxay ka timid qurbajoog ka soo jeeda gobolkaas iyadoo loo soo mariyey maamulka degmada dadka deeqda ka faa'iidaystay waxa ay ka soo barakaceen deegaanada gobolka bakool sida rabdhuure garasweyne iyo abal intii u dhexaysay bishii julaay ee sannadkan qoysaskan waxa ay qayb ka yihiin saddex kun shan boqol toddobaatan iyo kow qoys oo barakacyaal ah oo ku sugan toban kaam oo ku yaala magaalada xudur sida uu ii sheegay guddoomiye ku-xigeenka maamulka aadan cabdi abaarey barakacay hoola wixii kulaadi hoola wixii waxa dhamaadeen kooyan dare ma gorta dhib ka haysaga goro kiiriyaaba beriisa mase xaafxaafkood beriisa lasi walba mangalaaya marka xaafka beriisa badkooba lasi iswalaadha madil iska ber labaatashan kiilaa katoosti walaba walan galaw maa baahada ilaahay sheeni guud ahaan wada soomaaliyeed baa laisla qaba laakiin gobolada koonfur galbeed hata meel ku daran soomaaliya meel yara leyin arage isku dhibaataysanin ilaahayaan marka gargaarka ku suge ummada soomaaliyeed manay ku adkadaane in dadku walaalo dee baahan iyo mar walba garasfurmaan ilaahay baahda dadku biya laakiin lakaaba walimadaas tasiiraada lan helo karo wali inkada daran sabiilanka helo karo in lanka weydiin dadka deeqda ma wada gaarin iyadoo kaaman badan laga soo xulay haddana afar boqol iyo toddobaatan iyo kow qoys oo ku jira kaam lagu magacaabo geed dheer waxaa nasiib u helay raashiinkan afartan ka mid a dadkaasi waxaan la sheekaystay qaar ka tirsan dadka deeqda gaartay walaalow baahidaan madaboolosu baahidaan madaboolosu kaamkasi mayka noolo dabo maylaraayus beridiisanta shambuqda foodeeya maylaraayusu ka nool kontanta foodaw ya maylaraayusu ya walnoosay kontankii kafoo maylaraayusu maysiina helamalan haabka beriisa iyoona sadaadeega kariile iyo maylaraayusu lamakiyata maraaya maylaraayusu ya ya isadaada labada gof aana maylaraayusu baahe kaamkasi oo intaasay lama boqol shamboqol baahida mudaba hoos boqol kudu boqol geedigooda dhibaataysiye dhibaato ilaahay loo dii koro intii haddi lama bilood ka dhow ee gabo ka fadhiyaan koobal ha garaami suuga dhan ha ku garaami xaafadla ha ku garaami meelnahla ha ku garaami yalaka noolayni walaayma diidanba xaafad xaafada wal alla walaayma weelbilka karay yalamba garafkiisu hadeeraw yalla hadhahadha kee gacantoisla geliyaayaan xudur waa magaalo go'doonsan oo waddooyinka ay ka xidhan yihiin maalinba maalinta ka dambaysana soo gaara barakacyaal hor leh oo ka soo cararaya abaaro iyo al-shabaab oo ku sugan deegaanadooda
liqofya weyba nafaqa daranka ka amuudana deegaano ku tirsan gobolka mudoga jibriil cusmaan cilmiya faahfaahinta warka ninghaya deegaano ku yaala koonfurta gobolka mudug oo weli abaar ay ka jiraan ayaa lagu soo warramayaa in dadkii ku haray ay la-yihiin waxay cunaan sida uu sheegay guddoomiyaha tuulada shabeellow oo gaalkacyo u jirta laba boqol iyo labaatan kilomitir kana mida tuulooyinka deegaanadan oo saddexdii sano ee lasoo dhaafay wax rooba aan helin ayaa keentay in qoysaskii dhaqaale ahaan awooday inay guuraan ay u hayaamaan deegaano roobsaday oo ka kala tirsan puntland iyo hiirshabeelle guddoomiyaha tuulada shabeellow axmed yuusuf ibraahim in bishiina dhaaftay ee julaay shabeellow iyo tuulooyinka hoostaga xaalad nafaqa xumo ay ugu dhinteen lix ilmood oo ka yar da-da shinjirka kuwa oo kasoo jeeda qoysaska abaaraysan tuulada shabeellow iyo tuulooyinka ku dhow oo kale ah cimaamad galaafay dinco garboole gaada iyo garxoole ayaa ka mid ah meelaha dhibaatada darani ay ka jirto mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in tuulooyinkan ay ku hareen lix boqol oo qoys oo abaartu ay ceyrtaysay kana guuri kari waayey xasan cabdulaahi warsame oo ah afartan iyo lix jir waxa uu ahaa aabbaha sideed ilmood oo mid ka mid a toddoba beri ka hor xaalad macaluul uu uga dhintay inta u dhexaysa deegaanada bacadweyne iyo shabeellow ee koonfur bari gobolka mudug xasan waxa uu ka mid yahay qoysaska ku ceyrtoobay abaarta ee degan tuulada shabeellow adugu waxaan sii socday haddaan u fiiro ma jiro saas uga aqaan laha saacadahan qaanaa saacadaha waa waxaan sii socday markaas saddex saaca sii lugeehay markaas waxaan sii sidaa wiilkaan waxaan rabay bacdweyne inaan geeyo meel xumo mataqaana isbitaal xumo oo ah waxa weye farmasiye inaan iskaga geeyo aan rabay marka hore kabacdina haddii uu naftu ku sinto inaan ilaa ay gaalkaya u dhiga aan rabay waxa weeye qofka haddii lasoo doono oo ay dhimato hadda waa say u dhimatay oo noolaa laheedaa haddii meel hadda la geeyo iyo dhima laheedaa daylaha ku caalima ilaa si waxaan aaminsanahay nafaqa darro inay u badneed inta uu ninkaasi u geeriyooday sareele axmed yuusuf oo hooyada saddex caruur iyo aabahood waxay ku nooshahay deegaanka garboole oo shabeello u jira saddex iyo toban kilomitir waxay xuustay inay degganaayeen miyiga deegaanka garboole balse markii intii badnayd xoolihii ay ka dhammaadeen ay dulsaar ku noqdeen qoys ehelkooda ah oo degan deegaanka walaalla qaraabadan caawista oo hadda meelaha nala degdegan waxba hadda adiga waa iska noolnahay un cunugana caano booramaba cababa shaah iyo raashinkaasa isku siisiirnaa oo qaleelka ah xoolihii dadka waa ka dulacdeen beer awlaysalahayn biyo la-aana meesha ceelba male noomana dhawa saas aawadeed dadka biyo la-aantaaba ugu daran iyo baan la-aan dawa la-aan waxa dhan dadka way iska raaceenba hadda waa dad waxaana naha tabcaansan saas aawadeeda marka dadka u tabcaansan yihiinba axmed ibraahim yuusuf guddoomiyaha tuulada shabeellow ayaa ii sheegay in hay-adaha samafalka aysan deegaankaa tegin waxa uu xusay in waddooyinka oo raf ah gaadiidka waaweynna uusan mari karin iyo al-shabaab oo ku dhow deegaanadaas ay aaminsan yihiin in hay-aduhu ay uga cagajiidayaan in gargaar ay gaarsiiyaan guddoomiyaha ayaa waxa uu xusay in weli guddiga gurmadka abaaraha galmudug aysan wax taakula ah ka helin dadka ku abaaraysan deegaanada maadaama guddiga loo xilsaaray caawinta dadka abaaruhu ay halakeeyeen wayba dareere dadaalo sheelduban oo laga fadahayanti lakaxadhi mooshinka iyo wadan xubno ku tirsan baarlamaanka soomaaliya taasoo ka doodahaya antireedan fiiryow laga sameeya xeelhaynta wasiirka arrimo dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xuseen jibriil dadaalada hadda dareero oo uu saafargeliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa la sheegay in talanka goonlaya inti laka baaji inta helkala ku qaada wasiir xoosha oo ku mid ah xukuumadda khayra xildhibaanada wadan ololo qaarsho iyo kulan gaara weybaa la qaadeen madaxweynaha soomaaliya farmaajo weybaniyo sheegana antiyon kunagadaana go-aanka iyo ka fadaan antiyo kala xisaabtaman wasiirka dastuurka oo ah haddii toddobaatan ka cudur daaradeen tuusan horseedana baarlamaanka soomaaliya markiyo unweereen saasoo kale bogis twitter-ka weybawsaa ka qoray hadal muujiyaaye go-aanka iyo baarlamaanka deereen antuusahaayito qaldan taasna yeesheentay xisaab xasaasada ayaga ka tiyay amyo qaadeen baarlamaanka soomaaliya dastuurka soomaaliya caddeeya qodob ku mid ee sababo baarlamaanka soomaaliya oo xilkaanku qaado koraan mas-uul xukuumadda ku tirsan haddiiyo kooyo waayaan baarlamaanka markiyon weeraan qodobka hadila ka hay sida mashaar ahaan buuse qaba wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil iyo qodobka lihidi sagaalaad farqa j c oo dhega unweerowka ra-iisul wasaarada xubno golo wasiirada guddoomiyaalka guddiyada qaranka iyo xafiisyada madabbannaan wasiirka boostada isgaarsiinta dowladda soomaaliya way bowse ku hadalaya meydhiyo marahayan baaritaankii laga baaray markabkii dhawaanjari internetkii oo muddo labaatan beri ku boqonaye koonfurtii bartama soomaaliya faahfaahinta warka maxamed yuunus cali iyo ninhaya wasiirka boostada iyo isgaarsiinta soomaaliya cabdicanshuur xasan iyo weyba ku hadalay muhiimadda dhinaga amniga iyo dowladda nleta meelmarinta sharciga kahegow isgaarsiinta dalka sharcigan iyo weyba horyaalay golo shacabka ee baarlamaanka soomaaliya weyba mardhow la filahaya inta la marasiiyey akhrista maalinta sabtiga islamarkaasna odiyoon qaadan wasiir canshuur iyo weyba ku hadalay muhiimadda iyo nleta sharciga wasaaradiis waxaa kaloo sharcigan oo qayb weyn ka noqdeen amniga sababtoo ah simkaar kasta waa in la rejistareeyo cidale aan ogaano waxaa ka qayb qaadan doona amniga inaysan mar damba dhicin in simkar wax lagu qarxiyo kadibna aan maaragtay la ogeyn cidda iskale wuxuu ka qayb qaadan doonaa xagga ilaalinta xuquuqda muwaadinka ee macmiilka ee isticmaala oo in la ilaaliyo danihiisa uu helo adeeg tayo leh oo jaban layskuma hadlay karo marka waa sharci dhinac kasta bulshada ama ha noqoto shirkadaha dowladda ha noqoto amniga ha noqoto dhaqaalaha iyo bulshadaba u danaynayo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya cabdi canshuur xasan yawayba ku hadalay dhinihii kale meelikadamboyt baaristii likahaye markabkii mardhow jaray internetka koonfurta iyo bartamo soomaaliya iyo u maqnaayeen muddo inku badan labaatan maalmood wasiirka yawayba sheegay inta dalka injarna xeerka isgaarsiinta dalka taas oo iyo sababan ah inta dowladda iyo magdhow inku qaado korna shirkada yeelata markabka runtii arrinta dhibka dhacay waa laba laba qaybood inaan ukala saarno dadka ay fahmaana muhiim ah shirkadii iskaleheed oo sida gaarika loo lahaa dhibkii soo gaaray xarigii uu ka gooyay markabka shirkaddaa waxay ka registaraysan tahay dalka dibadiisa waxayna maaragtay markabka gooyna dibadda marka shirkadda waxay dacweyn kartaa markabkaas magdowna way ku leedahay laakiin shirkadda iyo shacbiga soomaaliyeed adeega la siinaya ha noqdaan mid muwaadinka shaksiga shirkadaha ama hay-adaha dawladda ee ka qaata wax heshiis oo dhex maray ama dhex yille ma jiraan sababtoo xeer isgaarsiin oo aan leenahay ma jirto taas ayaa keenayso inaa hadda wixii dhibkii dhacay inuusan wax magdhowa uusan lahayn meel loo raaca uusan aysan lahayn sababtoo dad heshiis wada galay ama sharci wada galay ama sharci uu ka wada dhexay ma jirin marka waxyaabaha uu dabooli doono haddii laa yihahdo sharcigan ayaa waxaa kamid ah marka la ansixiyo in shirkad kasta dib ay usoo codsato in la siiyo ruksad la fiiriyo adeega ay bixinayso inuu yahay adeeg tayala laisku hadlay karo haddii ay bixisana in cid kasta oo macmiila ay la gelayso heshiis inay la gasho waxa la yidhaha service level agreement taas oo maaragtay xaqiijinayo qofka muwaadinka ama qofka isticmaalayo adeegaas inuu helo adeegaas hadduu la bixin waayo in mid bedelkiis uu helo haddii uu waayana magdhow inuu helo marka sharciga ayaa noqon doona furaha mustaqbalka laakiin ilaa iyo hadda dalkan sharci ma lahayn isgaarsiin marka mana garan kara qaabka magdhow loo bixi karo xeer ilaaliyaha guud ee dalka axmed cali daahir ayaa wayba horey in sheegay inta dowladda soomaaliya sharcigii latiigsidaas shirkadii ayaa isku leta markabkaas islamarkaasna yaha kunaga doonta baasidii ay ku khasaartay muddada internetka moqonaay wasiirka boostadii horey in sheegay inta maalin kasta oo ku mid ee labaatan sideedii maalmood oo internetka moqonaay dalka maalin walba ku khasaarasi toban milyan oo dollar hal-askari oo ku tirsan ciidamada booliska dalka kenya laka diri meelo lama baabuur oo yoola hayeen laamo amniga laka gubi weerar geeg oo khamiise kudhii degmada lafey oo ku tirsan ismaamul goboleedka mandheera kooxo weerarkaas ku dambeydii oo la aaminsanyiin tiyo gacan saar lalayiin dagaalyahanada al-shabaab iyo saas oo kale laba sideen baabuur yoola hayeen ciidamada booliska ee milasroge saldhigga booliska ee la weerarayo way ballahayay ciidamada maamulka ee lankasaw abda oo ku mid eh waxda ku tirsan booliska dalkaas kenya mas-uuliyiinta laamo amniga magaalada mandheero oo booqadeen kureed weerarka markiuusa dhii degmada lafey iyo waybaayoo sheegan anti weerarkaasi ku dambeeyeen al-shabaab ee dagaalka ka wadaan soomaaliya weerarkan iyo saasoo kale way badhaliyay khasaaro burbur wiin oo hadeeri saldhigga ciidamada booliska ee degmadaasi oona ilama sarkaal oo ka sugnay miilasyo isku qareebeen weerarkaasa dableyda weerarka qaadiya saraakiilla ammaanka weybayo ka sheeganaan tigtiradoye diirasa qonton qof ana soo ku hubaysnaayeen hubkanooyasha jaldaban anka dambeyntiina dhugunsidyaal madaxda guddiga doorashooyinka venezueliye gaashaanka ka dhawaan eedeyma lahanjeedii oo sheegay intii la musuq maasuqay oo laku badbaadiyay tirada dadka hambahii doorashadii muranka badan dhaliydii ee laka dooraday guddiga warkii isinkula dareertan dhugunsidyaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabaran taninkaga doorkanka lamid reedinku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo